أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaanu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorkaroon xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda murtadiyiinta oo qiray in heshiiskii xaaraanta ahaa ee ka dhacay magaalada ankara uu ahaa mid lagu meelmarinayay danaha dowladda xabashida itoobiya taliyihii ciidamada ilaalada nukliyeerka ee ruushka oo lagu dilay qarax ka dhacay magaalada moskow ee caasimadda dalka ruushka ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya oo ka qayla dhaamiyey isku xirnaanta iyo wada shaqaynta ka dhexaysa mujaahidiinta iyo shacabka soomaaliyeed howlgallo kala duwan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe siyaasi ka tirsan murtadiinta oo eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada isagoo quus ka muujiyey sii jiritaanka kooxda riddada mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan oo ka qayb galay xaflad lagu daahfurayey faraca jaamacadda alqima ee deegaanka kuunyo barrow ee wilaayada shabeellada hoose munaasabad lagu sagootinayay dufcad cusub oo ka qalinjabisay macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada xiindheereh ee wilaayadda islaamiga ee galguduud أجدادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha lixaad sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan oo faahfaahsan xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda murtadiinta ayaa qiray in heshiiskii xaaraanta ahaa ee ka dhacay magaalada ankara uu ahaa mid lagu meelmarinayay danaha dowladda xabashida itoobiya yaasir maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya xildhibaan murtad cabdi ismaaciil samatar oo ka tirsan golaha waxay ugu yeeraan aqalka sare ee baarlamaanka daaquudka ah ee kooxda riddada soomaaliya ayaa ka hadlay heshiiskii xaaraanta ahaa ee magaalada ankara ee dalka turkiga ay ku kala saxiixdeen madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya xildhibaankani ayaa sheegay in qodobada heshiiska oo lix ka kooban ay yihiin kuwa dhammaan u danaynaya dowladda xabashida itoobiya sidoo kalena lagu dhexal wareejinayo biyaha soomaaliya wuxuu sidoo kale xildhibaankani sheegay in murtad garguurta uu haliyeeyo waa qoonsaday ciidamada xabashida oo xasuuq bahalnimo ah u geystay dad rayid ah oo soomaaliyeed wuxuu intaasi ku daray in etoobiya aysan doonayn bad ay kiraysato ee ay u socoto bad ay iyadu leedahay oo saldhig milatari ay ka samaysato heshiiskana uu qayb ka yahay in etoobiya hesho bad ammaan ah arrintani waxay ka kooban tahay lix qodob bay ka kooban tahay markasta la isku soo celceliyo waa afar qodob ta afraad waxa weeye in etoobiya loo helo jid iyo deked waxay ka soo dejisato oo amni ah kelmadda amnigu waa muhiim weeyaan oo amni ah marka waxa weeyaan in la dhaho inaynu ka heshiino wixii horeyna soo kala dhex marayna waa mid in la iloobana waa sheeko kale waaye marka waxa weeyaan dadka soomaaliyed waxaan ka oranaya waxaa la iloobiyaa miyaa eh, jariimadii ka dhacday eh, ceeshiya eh, kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii miyaa la iloobayaa ibtiladii ka dhacday awbarre miyaa la iloobayaa dadkii lagu xabaalay iyo koo nool kaaraamardhoo jigjiga iyo iyo baabili u dhaxaysa ciidamadii etoobiya oo hubkeegii iyo alaabtoodii iyo sita ayaa xamar soo duldegay dadkii horta waa la gumaaday adduunyadu waxay qirtay dhowr iyo labaatan kun oo qof inay etoobiyaanku xamar ku dileen markay xamar yimaadeen abaalka etoobiya inoo gashee la doonaya in la qiro kani kuma jiro marka dadka la doodaya etoobiya ee joogay anqaray waxay ahayd inay yidhaahdaan halkana jariimad baa jirta laakiinse in arintaasi la iloobay oo la leeyahay abaal bay etoobiya inoo gashay waxayna tusaysaa dadka miiska inoo fadhiyey inayna xisaabta sax ka ahayn walaal iyadaa ina gu- hurinasa iyadaa ina gubtay iyadaa isu keendirtay waxaad moodaysaa ilooba damcii ee ka- ee hanu u soconnay lughaye ama berbere iska ilooba taasi maantana waxa weeyaan nala xalliya si hanu xeebihiina u helno weeye markaasi deked la-aan etoobiya ma haysee damac ayaa ku jira marka waxa weeyaan soomaaliyeyna marnaba yayna iloobin inay waxaani tahay tii berbere loo socday ama lugayo loo socday oo loo maldahaya inay tahay waxa weeyaan meel iyaku hay maamushaan oy haystaan muuse biixide waxaan soo samaystay waxa ku qornaabaa la leeyahay inay muddo konton sannadooda iyaku meeshaa yeelan doonaan waxaa kaloo is-afgaradkana ku qoran waxa weeyaan in meeshaa hay u socdaan hay noqoto dekeday ka dhoofsanayaan inay amni yeelato amniguna waa saldhigii hay ka hadlayeen lughaya ama berbere laga hadlayay marka wax weyn oo etoobiya iska bedeshay ma jiree tii muuse biixi ayuunbaa la doonayaa inay xamar saxeedaan isleh etoobiya wax ay ka tanaasushay ma jiro may odhan dee mucaahadadii waanu ka tanaasulnay waxa la yidhi hala iloobo marka ilowgaas wuxuu keeni doonaa waran inagu soo socda dhowaan ayay ahayd markii kulan ka dhacay magaalada ankara ee dalka turkiga uu murtad garguurta ugu saxiixay ra-iisul wasaaraha xabashida etoobiya gaal abi axmed qaadashada qaybo ka mid ah badda soomaaliya taliyihii ciidamada ilaalada nukliyeerka ruushka ayaa lagu dilay qarax ka dhacay magaalada moscow ee caasimada dalka ruushka cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo sii faahfaahinaya qarax talaadadan maanta ah ka dhacay magaalada moscow ee caasimada wadanka ruushka madaxii waaxda kiimikooyinka bayolojiga iyo shucaca ee ciidanka ruushka sida ay saraakiil ruusha u xaqiijiyeen warbaahinta royters gaashaanle sare igor kirilof oo ahaa taliyaha ciidamada difaaca nukliyeerka bayolojiga iyo kiimikada ee ruushka ayaa lagu dilay bannaan ka dhisme dabaq ah oo ku yaala magaalada moscow qaraxa ayaa lagu qariyey kasoo horjeedka guri uu ku jiray kirilof markii uu soo baxayna waa lagu qarxiyey waxaa sidoo kale lala dilay sarkaal gacyare uu ahaa siday xaqiijiyeen saraakiisha maxalliga ah sawiro lagu daabacay kanaalada telegram ee ruushka ayaa muujinaya dhisme burbursan oo lagu dhex daadiyey dhagxaan iyo laba miid oo ku jifa baraf dhiigu ku daatay iyo ciidamo boolis ah oo go-doomiyey goobta sida laga arki karo muuqaalo royters ka soo duubtay goobta laamaha ammaanka dowladda ukraine ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilka taliyihii ciidamada difaaca kiimikada iyo bayolojiga ee ruushka genaraal igor kirilof sida ay goordhow faafisay wakaaladda wararka a f b ciidamada difaaca kiimikada iyo bayolojiga ee ruushka waa ciidan khaas ah oo ka shaqeeya xaaladaha ay jiraan shucaa sun kiimiko ah iyo halis bayoloji ah isniintii xeer ilaaliyaasha waddanka ukraine ayaa kusoo ogay kirilof isagoo aana joogin dembiyo ku saabsan adeegsiga gudaha dhulka ukraine hubka kiimikada ee la mamnuucay sida ay ku warantay hay-adda ammaanka waddanka ukraine ruushku wuxuu beeniyey eedeymahaasi bishii oktoobar boqortooyada ingiriiska ayaa cunaqabateen kusoo rogtay kirilof iyo ciidamada ilaalada nukliyeerka sababo la xiriira adeegsiga sunta dadka lagu kala eriyo iyo isticmaalka maadada sunta dadka neefta ku xanibta ee goobaha dagaalka ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya ayaa ka qayla dhaamiyey isku xirnaanta iyo wadashaqaynta ka dhexaysa mujaahidiinta iyo dadka soomaaliyeed casaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo sii faahfaahinaya murtad xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya ayaa ka qayla dhaamiyey sida shacabka soomaaliyeed iyo mujaahidiinta ay iskugu duuban yihiin ay uga qayb qaadanayaan sida iskaga dhicinayaan cadowga saliibiga ah duulaanka ku jooga waddanka iyo dabadhilafyada murtadiinta ee horkacaya isagoo hadal ka jeedinayay magaalada muqdisho ee murtad xamse waxa uu sheegay in dhanka kale mujaahidiinta ay ku guulaysteen inay hagaan saxaan ra'yo caamka bulshada muslimiinta ah ee soomaaliyeed wiilkii ama gabadhii ku dhalatay nimankaas hoostooda ayaa dhashay hadda oo ilmo kale sii dhalaya bulshada dhan bulshadani oo dhan waa la dhaqan bedelay caqiidadoodii baa la bedelay almost hadda ways way sii way sii way bateen sooma aragtid bulsho dhan oo isu soo wada dhaldhashay wiilka yara lasoo xidhaa la difaacayo la daba ordaayo maanta oo la gelaayo ciidamada amnigu maxay ku samayn karaan meesha maxay ka qabanayaan dowladda maxay samaysaa dowladda maxay samaynaysaa dhinac lacagta laga siinayo oo dhinac laga qarinaayo oo dhinac looga shaqaynaayo oo dhinac la wado sow meel dab aan damaynin biyo yareer ku maanta soo ma aha dabku ma damaayo dabku ma damaayo dhowr jeer madaxda iyo saraakiisha murtadiinta ayaa ka calaacalay wadashaqaynta buuxda ee ka dhexaysa mujaahidiinta iyo bulshada muslimiinta ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho howlgallo kala duwan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo eegaya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ugaarsi ku haya saraakiisha iyo askarta kooxda ridada soomaaliya kuwaasoo ku caanbaxay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta howlgalladan oo isugu jira dagaallo toos ah kamaa-ino qaraxyo iyo ikhtiyaalaad ayaa lagu dhiig bixinayaa cadowga isugu jira kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta kusoo xadgudubtay ku dhaqanka shareecada islaamka ciidanka qarsoon ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgal qorsheysan islamarkaana u dhacay sidii loogu talagalay ka fuliya gudaha degmada buulamareer ee wilaayada shabeellaha hoose howlgalkan oo ahaa mid guulaystay waxay geesyada islaamka ku qaarajiyeen murtad lagu magacaabi jiray qaasim maxamed muudey oo ahaa askari ku caanbaxay dhibaateynta dadka muslimiinta ee ku nool degmada buulamareer waxaana uu si gaara u qaabilsanaa qaadhista lacagaha baadda ah ee laga qaadayo dadka muslimiinta ee ku nool buulamareer iyo nawaaxigeeda dadka muslimiinta ee ku nool degmada buulamareer ayaa tilmaamay in murtadkan uu ku ahaa laf dhuun gashay islamarkaana ay ka neefsan waayeen waxaana allaah fadligii geesyada islaamka ee ka howlgalaya wilaayada shabeellaha hoose u suura gashay inay nafta dhaafiyaan murtadkan kadib markii ay ku dileen howlgal agaasiman shabeellaha dhexe ciidamada towxiidka ee ka howlgalaya wilaayadaas gaar ahaan guutada qaraxyada ayaa howlgal qaraxa ka fuliya gudaha deegaanka xawaadley oo ka mid a deegaanada duulaanka ay kaga sugan yihiin cadowga allaah qaraxan ayaa lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaankaas waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah kuwaas oo ka mid ahaa askartii qaraxa lala beegsaday waxayna wararku sheegayaan in dhaawacyada askartaasi ay yihiin kuwo aada u culus howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka shabeellada hoose iyo shabeellaha dhexe waxay qayb ka yihiin howlgallada lagu dhiig bixinaya cadowga allaah ee sida towskaa kaga soconaya goobaha cadowga allaah ay duulaanka kaga sugan yihiin wilaayaadka dalka mahadsanid abu xasaan siyaasi ka tirsan murtadiinta ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda ridada soomaaliya isagoona quus ka muujiyey sii jiritaanka kooxda ridada soomaaliya marwaan maxamed ayaa warkan inoo haya tan iyo markii maleeshiyaadka kooxda ridada si xun loogu jebiyey dagaalkii khasaaraha badan dhaliyey ee isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose waxa ay soo tariyey degashada ka imaanaysa mucaaradka xasan gurguurte cabdi faarax shirdoon oo horey u soo noqday ra-iisul wasaaraha kooxda ridada ayaa sheegay in xukuumadda hadda jirta ay dhan walba ka fashilantay wuxuuna soo qaatay tusaalooyin muujinaya guuldarrooyinka ku habsaday kooxda ridada uu hadda hogaaminayo xasan sheekh maxamuud ra-isul wasaarihii hore ee kooxda ridada ayaa carbaabiin xasan gurguurto oo meel iska dhigay dastuur ku-sheegii kooxda loo dejiyey islamarkaana uu xaalkeedu taagan yahay sidii uu ahaa sannadii labada kun iyo afartii isagoo ka dardaarwariyey masiirka kooxdan marka la gaaro bartamaha sannadka labada kun lix iyo labaatanka kolkaasoo uu ka eg yahay mudaxeleedka xasan sheekha marka halkaas waxaad ka arkaysaa amnigeennu weli weeye waxa weeye waxa dastuurka noogu yaalla iyo waxa duqu damco waxaa xoog badan waxa duqu damco xaqiiqatan sidaasina dowladnimo maaha labadii kun ilaa maantayto oo laga joogo afar iyo labaatan sano weli waxaanu nahay dowlad nugul ma aanu gaarsiisanin dowlad adag oo mas-uuliyaddeeda iyadu gacmaheeda ku haysata dalkeeda maamusho ka gees iyo ka gees runtii waxaa weeye waxaa dhaawacan midnimadeennii baa dhaawacan oo waxaa weeyaan midnimadeennu rasmi uma shaqayso taa ka sokow xuduuddeenna soomaaliya waxaa ilaaliya sharciyada caalamka oo adduunka lagu ilaaliya laakiin ciidan aanu leenahay kuma aanu ilaalino dhinaca kale cabdifaarax joodoon ayaa saadaaliyey in maamulada ashadaaladarriyada ah ee hadda la safar filla soomaaliya ay wakhtigaa fogeyn iclaamin doonaan inay qabsanayaan doorashooyin ayna qaadi doonaan dhabihii uu cagta saaray axmed madoobe kadibna ay dagaallo culus dhex mari doonaan dhinacyada murtadiinta shisheeye ee kalkaalka ahaa hadda wiigiina soo dhaafay waxaa ku soo darmaday dagaal saddexaad oo ah dagaalka dowladda federaalka iyo member stateska ka dhexeeya waa mid cusub waxaad mooddaa meeshii la rabay inay soo yaraato dagaallada iyo dhibku inuu soo kordhahayo baad mooddaa dagaal noociisu nagu cusub yahaa yimid marka waxaa laga yaabi karaa wakhtiyada dhowna inaanu arag dagaal u dhexeeya dowladda federaalka iyo koonfur galbeed amase aanu aragno dowladda federaalka iyo hirshabeelloo ishaysata ama aanu is aragno dowladda federaalka iyo galmudug oo ishaysta amase dowladda federaalka iyo puntland oo ishaysta mar hadday wuxu bilowdeen meel ag waa dagaal ugubaho noociisa annaan aqoon jirin arrimahan ayaa imaanaya waqti hoggaanka kooxda riddada ay wajahayaan hubanti la'aan siyaasadeeda isla markaana ay ka goosteen maamulada jubbaland iyo puntland waxaana la saadaalinayaa in maamullo kale ay ka hosbixi doonaan xukuumadda xamse cabdibarre mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ayaa ka qayb galay xaflad lagu daahfurayey faraca jaamacadda alqima ee deegaanka kuunye barrow ee wilaayada shabeellaha hoose warbixinta warkan waxaa inoo haya faysal mahad soomaali waxay soo saaraysaa jiil cusub oo wax tara diinta dadka iyo dalkaba insha allahu tacaala waxay ahayd xaflad heerkeedu sarreeyey oo mug iyo miisaan leh halka ay ka dhacaysana waxaa loo diyaariyey si cajiib ah waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan haddii aan afka ku sii balballaarinana waxay isugu jireen mas-uuliyiin ka socotay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee wilaayada shabeellada hoose odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka culimmada iyo aqoon-yahanada sidoo kale waxaa martida ka mid ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada iyo bahda waxbarashada munaasabadan oo isku imaatinkeedu ahaa furidda faraca labaad ee jaamacadda alqima waxaa laga jeediyey kelimaad iyo hadallo kala duwan kuwaasoo isugu jiray tilmaamo toosin iyo fariimo ku socda maamulka iyo macallimiinta jaamacadda ugu horeyn waxaa lagu bogaadiyey guusha ku timid adkaysigooda iyo tacliinta sare ee ay soo gaarsiiyeen jiilka u baahan qabanqaabada ku fikirka iyo hirgelinta dhismaha jaamacadda waxaa ku baxay wakhti badan iyo maal aan yaraysi lahayn hase ahaatee shalay waxay bulshada iyo mas-uuliyiintuba u ahayd maalin gooni ah alxamdulilah ani dardaarankayga waa mid keliya magarat annaga dadkao dhan waa soo go'nay ilaah baan u soo go'nay dhammaan dadku marka horta ilaahay say u ilaashan lahaayeen inay ka shaqeeyaan ilaahay aan ilaashanno ilaahayna aan ilaashanno wuxuu diidayaan aan diidna wuxuu doonayaan aan doonno taasaan mataan aan ku nabadgelina waxaan kaloo rabnaa dadku mataqaan markay waxbarasho la soo qaado waxay u kala qaadaan shareeco iyo maadday u kala qaadaan sooma marka dadku waxaan halka maaddo laguma baran maayo taas lafteedu waa qasbul fikri moogte marka inagu aan hadda kala saarin shareecadeennu waxay ina siinaysoo dhan baa waxay tahay wixii tajribo lagu gaadhay wixii kaleba inaan qaadanayno marka dardaaranka u dardaarmaya waxa weeye qof kastaa ubadkiisa inuu mataqaanaa shareecadan iyaguna ay bartaan waalidku carruurta aanu soo dirin iyaguna ay shareecada bartaan oo diinta bartaan taana maan waa iga dardaaran waxaan dadka ugu dardaarmayaa dadku waxay mataa ilahay wuxuu inoo sheegay dadka cilmiga og yihiin hadda dadkan ay baranayaan ay mataa meelaha kale lagu baranaya yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya adduunya daahirkeeda waxba uga tari waayo dadkuna way arkeen sida mataqaanaa loogu guldaraystay marka maadaama ilaahay wax lagu gaarayo oo ilaahay mataqaanaa maarata maxay inoo ogolaaday diintan wax kale inaanu inaga yeelaynin oo aanu inaga aqbalayn waman yabtaqi ghayra islaami diinan falan yuqbala minhu ilaahay uu taagan yahay aanan diinteena ku dhaqanno shareecadeenna aanan hirgelinno iyadana aan iimaansanno ilahay markaa idminaanka waa ina siinaya insha allah mimbarka iyo manasada alqima waxa uu ahaa miithaalka goob lagu miisayey aqoon iyo waayo aragnimo waxaa isku dhaafdhaafayey rugacadaayaal wax badan u soo joogay dabinadii cadowga iyo makrigii tacliinta reer galbeedka waxayse dhammaantood ka markhaati kacayeen in si guud mujaahidiinta ay ka taqalluseen aafadii waxbarasho ee ummadda ragaadisay si gaar ah maktabka howshaasi dhexda u xirtay ee tarbiyada iyo tacliinta haddaba maxay uga dhigan tahay bulshada ku dhaqan deegaanada iyo degmooyinka wilaayada shabeellada hoose furitaanka jaamacadda alqima faraceeda labaad deegaanka kuunye barrow su-aashan waxaan hordhigay mas-uulka wilaayada shabeellada hoose sheekh cabdisamad abucabdiraxmaan xaqiiqatan maanta way naga duwan tahay maalmaha kale ilaahay subxana watacaala aan ugu mahadnaqaynaa maanta waxaa noo suura gashay deegaanka kuunye barrow inaan ka hergelinno jaamacad ummadda ay ka faa'iidaysanayso oo wax badan ayaa lagu taamayey ardada ama jiilka soo kacayo in waxbarasho tayale loo helo ama kuwa ka soo takharuja mu'asasaadka kale ee magaalada ka furan meel ay waxbarasho ula aadaan inay helaan maanta marka waxa weyaan farxaddeen lama soo koobi karo waxay nooga dhigan tahay wixii aan ku taamaynay oon ku haminaynay inaan gaarno ilaahay subxana watacaala inoo fududeeyey bulshadan ayay arkeen horta jazaakallaahu khayran horta laba arrin bay uga bedeli kartaa dadka horta way ka maarmaayaan inay aadaan meelo kale waxbarasho la aadaan oo bay-a aan mogtaha tarbiyaysnayn oo shareecada ilaahay aan lagu dhaqaynin inay aadaan maanta way ka maarmaayaan oo qodob waxyaalaha ay ka bedelayso oo dadka mogtaha iga faa'iidaysanaya ka mid tahay tan kale waxa weeyaan jaamacadda dee mogtahay waxay ka bedelaysaa dadkii aqoontoodii iyo mogtahay waxbarashadooda ee kor u kacayso waxyaalaha umamka ay ku horumaraanna waa alcilmi walbasiira ay ku horumaraan waxyaalahaas markii la isku daro ummadda waxay noqonaysaa ama deegaanka waxay noqonaysaa insha Allah xagga waxbarashada inay kor u qaado dad badan ay ka faa'iideysan doonaan oo rajaynayna culimadii ka qayb gashay xafladda ayaa dhankooda bogaadiyey horumarrada waxbarasho ee ka jira wilaayaadka si gaara furitaanka jaamacadda iyagoo ka marakacaya isbeddelka aqooneed ee soo kordhaya jaamacadda waxay soo kordhi kartaa ma qabi jirin waagi hore jaamacad diiniya oo dadka ka haqabtirta kitaabka iyo sunnada la xifdiyo iyo masaa'ishii fiqiga ee diiniga ahaa dhankanna laga baro dadka muslimiinta ah caafimaadkii iyo cilmigii maadiga ahaa ilaahay fadligii maanta in walaayaadka islaamiga laga helo wax badanay kusoo kordhihaya sababtoo ah dhallinyarta ka baxda macaahidda ku yaala walaayaadka islaamiga ah qurduba iyo macaahidda la midka ah waxaa dhici jirtay dhallinyartu inay markay ka baxaan dugsi hoose dugsi dhex dugsi sare oo walaayadka ku yaallo maktabka atarbiya oo tacliimna gooni u maamulahayo in dhallinyartu ay jaamacad wey jireen waxay dhici jirta marka inay aadi jireen meelaha riddada jirto hadhowna in la soo ciidami jiray inta la yidhahda jaamacad baa laydin barahayaa annaga nagula soo celi jiray taasaa dhici jirta marka waxay nooga faa'iideeyeen inaan dhallinyarta ku celinno walaayaadka islaamiga ah jaamacadda sideedaba markii la arkay wanaagga ay leedahay iyo khayrka ay leedahay ayay waxay kugu bixinaysaa inaad haddana tallaabo kala qaadid markay ay arkeen xarakatu shabaab almujaahidiin oo khaasatan maktabu tarbiyati wa tacliim fawaa'idda ay u leedahay ummadda muslimka ee wilaayaadka ku nool ayaa laga bilaabay macnaa kuuye barow waana dhici kartaa insha allah waan rajaynaynaa meelo kale saddex iyo afar in laga furo reer kuuye barow waxaan odhanaynaa waxa weye naamuus iyo khayr ayaa idiin yimid ugu dambayn dhegayste fagaaruhu wuxuu ina tusayey tacliintaya sare leh oo taladeedu tahay tii rabbi iyo tixraac ku saabsan horumarka iyo aqoonta tagto iyo middii taagan iyo tan nagu soo fool leh haddii aysan tacliin jirin soo tacaddi ma aha faysal mahad idaacadda andalus mahadsanid soomaali ugu dambayntiina munaasabad lagu sagootinayay dufcad cusub oo ka qalin jebisay macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ee galgaduud sida warbixinta warkan uu inoogu soo diray nuur cali warsame abuushayba waxay ahayd munaasabad si quman loo soo qabanqaabiyey oo ay ka qalin daarteen qayb ka mid ah ardayda macadka qurdubo farciisa degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud xafladan waxaa goobjoog ah qaybaha kala duwan ee bulshada oo leh culimaa udiin cuqaal waxgarad mas-uuliyiinta degmada oo wakiil ka ahaa mas-uuliyiinta guud ee wilaayada waalidiin iyo dadweyne aada u fara badan kadib kelmad tawciye ah oo munaasabadda lagu dahfuray waxaa lagu soo bandhigay waxbarashadii ardayda qalin jebisay oo dadka soo xaadiray ay u riyaaqeen فيا أيها الحفل الكريم النبلاء والجمع الغفير الكملاء والسادات الفضلاء والأحباب الزملاء والضيوف العدلاء من الرجال والنساء العقلاء والطلبة الحفاظ الحملاء أحييكم بتحية عاضرة ألا وهي تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد التحية هنيئا لكم على مشاركتكم لنا في هذه الحفلة الميمونة الكبيرة الشان ونشكر الوالدين والمعلمين والمديرين وكل من أسدى إلينا معروفا بعد شكر الله تعالى على ما أسعفونا وبذلوه في تعليمنا وتعلمنا من مال وجود وفكر ووقت من تربيتهم إيانا واجتهادهم في تخرجنا قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
mas-uulka ugu sareeya macadka qurduba faraacidiisa wilaayada islaamiga galgaduud oo mikrofonka lagu soo dhoweeyey ayaa sidan yidhi
mahadi ha ka gaadho allah jalla wacalaa noo fududeeyey inaan isugu nimaanno xafladdan galabta oo qiimaha iqaayaha leh oo dufcadii shanaad faraca saddexaad degmada xiindheere ay ku qalinjebinayaan ardada sidaa daraaddeed waxaa sidoo kale aan u mahad celinayaa gabdhaha iyo ardada macallimiinta qurduba ee soo gaarsiiyey ardadaas maanta inay qalinjebiyaan ee soo ribaadayey muddo shan sana ah iyagoo u jilib xirnaa cilmiga sharciga ah iyo kan maadiga ahba meesha lagu baranayey iyagana waan u mahad celinayaa macallimiintii juhuuddaa soo bixiyey iyo ardadii shanta sana sabriyey iyo macallimiintii ku bixinayey dadaalkooda iyo dhafartooda iyo juhdiga ay bixinayeen ee labalaabnaa ee aan ognahay ee markhaatiga aan ka nahay soon dhoweyn wacan sheekh cabdulmalik oo ka mid ah culmaa udiinka wilaayada waxa uu halkaasi ka jeediyey kelimad dhaxalgal ah waxaan leenahay xafladan mubaarakada ah allah subxaana wa tacaala uu noo qadaray inaan galabta ka soo qayb galno runtii waa nimco weyn qofkii dareema iyo qofkaan dareeminba allah subxaana wa tacaala nimcooyinka uu noo galay waxaa ka mida nimcatul awlaad ayaa ka mida waxaan rabaa dhowr dardaaran oo yar insha allahu tacaala dhanka waalidiinta hadday ahaa laheed dhanka mucallimiinta haggay ahaa laheed dhanka maamulka hadday ahaa laheed intaba waxaan leenahay qof kasta mas-uuliyad ayuu allah saaray subxaanahu wa tacaala nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatihi qof kasta oo inka midhu mas-uul waaye mas-uuliyaddaasna amaamallaahi ayaa la isweydii doonaa inuu mas-uuliyaddii gutay iyo inuu dayacay ayaa la isweydii doonaa marka waxaan leenahay qof kastaa mas-uuliyadda saaran ha guto walaalayaal indhowaalahaba waxaa si isku dhow dhow degmooyinkii deegaanada wilaayada loogu qabanayey munaasabado u qalindaarasho ah oo ay sameeyeen ardayda dhigata maxadka qurduba faracyadiisa wilaayada islaamiga galgaduud warbixintaasi waxay gun iyo gabagabo u ahayd warkii duhurnimood ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aan ku leenahay aaladda internetka war midkan la mid ah inta aan dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu